alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed xadiidka lix boqol iyo shan iyo afartan wa can qabisata ibni mukhaariqin alhilaaliyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu yihi sala allahu alayh wasalam ina almas'alata su-aashu laa taxilu xalaal uma aha ila liaxadi halaaatin saddex mid ka mida mooyaane cid kale xalaal uma aha rajulin taxamala xamaalatan ka bedelo ilaa lirajulin nin mooyaane cid kale xalaal uma aha ninkaas oo taxamala yacni damiintay ama qaaday xamaalatan yacni markaa xoolo uu damiintay qaaday yacni xamaalatan waa kafaaratan ama waa damaanatan yacni damaanan waxa uu qaaday markaa xamaalatan yacni markaa xoolo ayuu qaaday dayna oo markaa kafiil uu ka noqday ama uu damiin ka noqday faxallat lahu lmas'alatu ninkaa su-aashu xalaal bay u noqotay xataa yusiibaha ilaa qadarkii iyo xoolihii uu xambaaray ee qaaday ama uu damiintay ee damiinu musallim anaa ka'a uu yidhi ilaa uu ka markaa helaayo xalaal bay ninkaa su-aashu u noqotay uma yumsiku dabeedna waa markaa yacni ka gaabsanayaa waa iska daynayaa markuu qadarkii uu yacni damiintay markuu helo wa rajulin ninna xalaal bay u tahay ninkaasoo asaabatu ay haleeshay jaa'ixatun yacni dhibaata ayaa haleeshay ijtaaxad baabi'isay yacni maalahu xoolihiisii baabi'isay yacni nin markaa waxaa haleeshay musiibo ama dhibaato xoolihiisii markaa baabi'isay ayaa haleeshay sida xoolihii baa markaa ka qarqoomay daad baa kala tegey yacni markaa cudur baa kaga dhacay yacni ama aafo samaawiya ha ahaato ama mid dhulka ka timi ha ahaato ama markaa xoolihii baa markaa yacni cadow ka qaadoo ka dhacay faxallat lahu lmas'alatu ninkaana su-aashu xalaal bay u noqotay xataa yusiiba ilaa uu ka helaayo qiwaaman min cayshin wuxuu markaa yacni noloshiisu ay ku qunto oo isku taagto ama xaajadiisa uu ku awdo ilaa uu ka helaayo su-aashu isagana xalaal bay u noqotay wa rajulin iyo ninoo asaabatu ay haleeshay faaqatun dhibaata ay haleeshay xataa yaquuma ilaamaya ay iska taagaan alaaatun saddex oo min dawi lxija caqli u saaxiib oo min qowmihi tolkii ka mida qaa'iliina xaalay odhanayaan laqad asaabat ay wallaahi laqad asaabat ilaahay baanu ku dhaarannay ee xaqiiqe waxa haleeshay fulaanan hebel faaqatun baahi baa heshay faxallat lahu lmas'alatu kaana su-aashu xalaal bay u noqotay xataa yusiiba ilamaa iyo uu ka helaayo qiwaaman min cayshin wax markaa noloshiisu ay isku taagto oo bimacnaa uu xaajadiisa iyo dantiisa uu ku awdo ilaa uu ka helaayo famaa siwaahunna yacni wixii ka soo hadhay intaas oo min almas'alati yacni xaalay su-aasha ka mid yihiin yaa qabiisatu qabiisow suxtun xaaraan weeye oo ya'kuluhaa uu cunayo saaxibuhaa qofka u ehelkaahi ee su-aashaa samaynaya suxtan xaaraan uu cunayo rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waa abuu daawuudaa soo wariyey wabnu khusayma wabnu xibbaan a'immadaasaa xadiidkaa soo saaray waana xadiis saxiixa weeyi xadiidkani waxa uu inoo sheegayaa su-aasha yacni dad la weydiisto xoolo la weydiisto asalku inay tahay muxaram inay tahay oo aynay bannaanayn laakiin dad laga soo istisnooday oo laga soo reebay oo iyaga marka ay u bannaanaatay inay jiraan su-aashana waxaa looga jeedaa xoolo iyo wax la mida weydiisadka la weydiisanayo amaa masaa'isha cilmiga iyada markaa loogama jeedo haddii mas'ale cilmiya ay tahay oo cid la su'aalayo taasi waa mid layna amray fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa ilaah yidhi laakiin waxaa looga jeedaa su'aalihii markaa su-aashii la weydiisanaya dadka xoolaha taas baa markaa laga tilmaamaya shaykhulislaamna waxa uu yidhaahdaa ibnu taymiya yacni mas'alatu lmakhluuqi fi lasli muxaramatun wainamaa ubixat lidaruura su-aasha makhluuq wax la weydiistaa asal ahaan waa xaaraan laakiin lagama maarmaan ama laga fursan waa ayuunbaa loo banneeya ee ma aha inay iska bannaan tahay su-aasha marka horeba makhluuq wax la weydiisto sidaas yadaa ayuu markaa yidhaahdaa waxaana jira saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaar uu nebigu markaa ka qaaday bayco iyo ballan kaga qaaday inaanay cid waxba weydiisan inaanay cid waxba weydiisan kuwaasi waxay ahaayeen qaarkood haddii waxa weeye uu ka dhaco jeedalka ay sitaan iyagoo rakuub saaran may odhan jirin axadnaba ii dhiiba ee intay soo degaan bay yacni qaadan jireen jeedalkooda markaasay dabeedna dib u kori jireen yacni sidaas ayaa markaa saxaabada qaarkood ay aad iyo aad isaga ilaalin jireen su-aasha xadiiskani markaa wuxuu inoo sheegayaa saddex markaa nin oo su-aasha loo banneeyey ka koowaad waxa weeye waa nin markaa cid yacni heshiisiinaya markaa dabeedna wuxuu qaaday oo uu damiintay xoolo xoolahaasi ha ahaado mag cid lagu leeyahay oo uu yidhahdo magta anigaa iga taqaanin oo yacni damiir musallimka ah idinku waxba ha wada hadlina intii hadalku idinka duuli lahaa ama dhibaata ka iman lahayd anaa idin keenaya anaa iga taqaaniin aniga ila muddaysta ha ahaado xoolahaasi markaa waxa weeye mag ha ahaato ha ahaato xoolo kaloo lagu kala furanaya ha ahaato yacni cid ishaysa ayaa markaa waxa weeye xoolo markaa yacni looga markaa damiintay qof baa markaa u damiintay markaa xoolo ama hoeba isumaba qirsano oo dabeed waxa uu leeyahay markaa iska dhaafa haba kaba markaa yacni doodina anaa idin siinaya ruuxa caynkaas oo kale ah ee islaaxa iyo heshiiskaas markaa u qaaday arrinka noocaas oo kale ah su-aashu xalaal bay u tahay su-aashu xalaal bay u tahay ilaa qadarkii uu qaaday ee uu tuurta u ritay ilaa uu ka helaayo inuu waxa weeye dadka weydiiyo oo uu su-aashaas sameeyo yacni waa markaa waa u bannaantay markuu qadarku markaa tuurta u ritay uu helo wixii ka dambeeya mamnuucii bay ku soo noqotay inay xaaraan ka tahay inay u bannaanayn bay ku noqotay mid labaad waxa uu yahay waa nin xoolihiisii dhibaata ayaa haleeshay dhibaatadaasina dhibaato la og yahay weeyi musiibo markaa daahira oo markaa la og yahay oo laga warhayo ayaa xoolihiisii heshay waxba markhaati uma baahna mar haddii la ogsoon yahay ee ninkaana su-aashu xalaal bay u tahay aafada iyo dhibaatada haleeshay mid ardiya ha noqoto ama mid samaawiya ha noqoto yacni marka ama daad baa ka qaaday ama cudur baa kaga dhacay oo markaa tarab tarab bay u dhinteen oo xoolihii waa ka baaba'een adigu markaa siday doontaba ha noqotee yacni ninkaas dhibaato u heshay xoolihii marka ay ka baxeen isagana su-aashu xalaal bay u tahay ilaa wax markaa waxa weeye noloshiisu iyo maciishadiisu ay isku taagi karto ilaa uu ka helaayo isagana su-aashu waa u bannaantay markuu helo wax markaa maciishadiisu ay isku taagi karto oo uu xaajadiisa iyo dantiisa ku awdi karo markuu helo xaaraantii bay ku soo noqoto dib uguma bannaana ka saddexaad waxa weeye waa nin markaa xoolihii yacni baahi baa markaa ku dhacday ninkaas lamana oga waxa weeye yacni xooluhu waxay kaga baxeen markaa lama oga ninkaasna waxa weeye isagana waa yacni su-aashu waa u bannaantay laakiin shardi baa lagu xidho shardigaasi waxa weeye in saddex nin oo caqli u saaxiib oo eheliyadiisii inay ka markhaati kacaan ninkaasi in markaa baahi heshay oo nin baahan uu yahay yacni in markaa taasi ay dhacdo kaas waxa weeye waa kii isagana xoole lagu ogaa xoolihii waxay kaga baxeenna lama oga marka asalku waa inuu qani yahay oo wax haysto isaga waxa markaa yacni xaaladaas yacni ay tahay yacni asalkii baa la istisxaabaya inuu xoolo haysto ilaa bayina caddaynaysa in xoolo aanu haysaninee uu baahday ilaa la helo baahidaas markaa nisaabka caddaynayaana waa saddex nin baa la yidhi culamada qaarkood waxay dhaheen waa min baabi alikhbaar waayo markaa shahaadaadka meel waxa weeye saddex la shardiyey ma jirto meelaha qaarkoodna waa laba meelaha qaarkoodna waa afar haddii waxa weeye waxyaalaha markaa dumarku ay ka markhaati galaan ee xoolaha iyo ku saabsan waxa markaa yacni ay tahay waa laba dumara iyo markaa nin laakiin saddex nin meel laba laynama odhan saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen bisha iyo marka la yidhi waxa weeye markaa hal nin baa ka markhaati geli kara bisha ramadaan oo kale markay soo gelayso iyo tan markaa waxa weeye ku saabsan ninkan baahday oo kale saddexda markaa nin waxay yidhahdeen waa min baabi alikhbaar laa min baabi shahaada calaa kulli xaal laakiin tani waxa weeye culamada qaarkood oo yidhi waa baabushahaado waa jiraan laakiin waxay yidhahdeen sharcigaa markaa markhaatiyada meelba nisaab buu u dhigay nisaabkan saddexda ah waxaa loo dhigay markaa maqaamkaas oo waxaa la odhanayaa waxa weeye baahida nimankaa ka markhaati kacaya nisaabka ay markhaatigu ku caddaanaya ku sugnaanaya waa saddex nin sidaasaa la odhanaya qowmkiisana waxaa markaa loo shardiyey yacni iyagaa u xogogaal badan sidaas aawadeed baa la yidhi min qawmihi marka kaana su-aashu xalaal bay u tahay culamada qaarkood waxay yidhahdeen xadiidkani waxa uu sheegay yacni waxa weeye nin haniya iyo laba ruuxoo markaa faqiira ayuu markaa xadiidkani sheegay in su-aashu ay xalaal u tahay ninkaa yacni wax damiintay waxa weeye waa nin ladanun oo ruuxaan waxba haysan dee waxa weeye damiinkiisa iyo hadalkiisa lama aqbalayo labada kalena waa faqiiraan haniyun faqiiraan bay yidhahdeen waa laba faqiir iyo hani marka waxa weeye labadan markaa faqiirna laba ninoo xooluhu ka baxay weeyi waxaa la mid ah haddaanu markii horeba xoolo lahayn oo nin markii horeba xoolo lahaa haddii aanu ahayn ee weligiiba uu iska caydh ahaa kaasina waxa uu noqonayaa nooca hore ee markaa waxa weeye labada faqiir labada ka horeeya ee la yidhi warajulun asaabathu jaa'ixatun ijtaaxat maalahu faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin wax markhaatiyaala waxba uma baahna mar haddii waxa weeye baahida lagu ogyahay oo markii horeba uu iska faqiir ahaa oo uu iska caydh ahaa yacni isagana su-aashu xalaal bay u tahay yacni ilaa markaa waxa weeye wax markaa maciishadiisu ay isku taagto yacni uu ka helaayo wixii intaa ka soo hadhay calaa kulli xaal xadiisku waxay sheegayaa inay xaaraan ka tahay waxaa lagu soo darayaa xadiiskii samura waxaynu ku aragnay almas'alatu kaddun yakuddu biha arajulu wajhahu ilaa an yas'ala arajulu sulطaanan aw fii amrin laa budda minhu hadduu markaa madaxda weydiisanayo wax ou leeyahay waa baahanna waxna siiya ta noocaas oo kale markaa iyaduna waa u bannaan tahay waayo xoolaha ay hayaan waa xoolo caam ah oo ummadda ka dhexeeya weeye isaguna qofku xaq buu ku leeyahay laftiisuna xaq ayuu ku leeyahay mar hadday sidaas yada a tahay mas'alada markaa la weydiisanayaa ka madaxda ah oo la leeyahay xoolahaas caamkaa wax naga siiya yacni markaa muxaram ma aha oo ta xaaraanta ah kama mid aha nooc kale waa ku daray xadiiskoo wax laga maarmi waaye marka waxaa laga maarmi waaye waxaa soo geli kara ashyaada uu xadiiskani sheegay waxaa kaloo soo geli kara tii aynu hadda tilmaamayno ahaa kii markii horeba markaa caydha ahaa ee aanu marnaba markaa xoolo yeelan kii weligiiba caydha ahaa ee aan marnaba xoolo yeelan yacni kasabna markaa aan awoodi karaynin yacni oo qudro markaa u lahayn ama u kasab uu awoodi karayaaye markaasaanu kasab u ka shaqaysta aanu haysanin yacni isagana su-aashu xalaal bay u tahay laakiin caydh kasta ha ahaadee hadduu helayo meeluu ka shaqaysto yacni xoogna uu leeyahay shaqana uu helayo yacni xaalka noocaasa uma bannaynayso caydh baan ahay su-aashii ee waxay noqonaysaa ee waajib ku noqonaysa inuu shaqo tago oo kasab xalaala uu kasbado sidaas iyada ah ayay noqonaysaa marka cumuumka xadiiska oo tilmaamaya famaa siwaahunna min almas'alati ya qabiisatu suxtun takhsiis baa galay oo waxaa laga reebayaa xadiiskaa samura waxa uu ziyaadiyey ayaa markaa laga reebaya xadiiska lix boqol iyo lix iyo afartan wa can cabdilmualib ibni rabiica ibni alxaarisi radia allahu canhu cabdilmualib ibnu rabiica waxaa laga soo wariyey ama mualib ibnu rabiica waxaa laga soo wariyey labada mid walba adigu waa la odhan jiray cabdilmualib iyo markaa mualib mid walba waa la odhan jiray waxaana laga yaabaa waagii hore in la odhan jiray markaa cabdilmualib markii hore saa loo bixiyey dabeedna markii dambena markaa mualib keliya oo ku kalaftoomay waana markaa wuxuu noqonaya cabdilmualib ismnu mucabad ligayr illah waana ta marka uu yidhaahdo ibnu xasmi hadal macnihiisa uu yahay yacni culammadu waxay isku waafaqeen magac kasta oo looga addoon yeelay ilaahay cidaan ahayn inuu markaa muxaram yahay in lala baxo xaasha cabdlmualib yani cabdulmualib markaa taa waa laga reebay buuri marka culammadu waxay yidhaahdeen cabdilmualib waa laga reebay marka uu yidhi ma waxa uu tilmaamayaa taxriimkaa laga reebo isagu waa iska bannaan tahay cabdilmualib in lala baxa mise waxa weeye wuxuu uga jeedaa cabdilmualib isaga iskumay waafiqin ee culammadu waa isku khilaafsan yihiin oo ikhtilaaf baa masalada ku sugan laba qowl baa masalada ku jira yacni markaa raajixuna waxa weeye in sha allah in waxa weeye markaa itifaaqa in laga reebay oo yacni markaa ay culammadu isku khilaafeen isaga cabdilmualib ma lala bixi karaa mise lalama bixi karo ay tahay mas'alatun khilaafiya mas'ale ahlucilmigu isku khilaafeen inay tahay sababta markaa looga reebay ama ikhtilaafku uu u galay cabdulmualib waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku yidhi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib anigu waxaan ahay markaa nebigii baan ahay beenina markaa kuma jirto warkaas ana bnu cabdilmualib inaan cabdilmualib baan ahay buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas yada ah ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi marka waxa weeye nebigu marka uu yidhi in cabdilmualib baan ahay waa nisbatun ila ljad weyi cabdilmualib awowgii buu ahaa waa awowgii oo loo abtirsanayo oo loo nisbo sheeganayo taana waxay ku tusinaysaa qofka in awowgii loo nisbayn karo oo inta aabbihii markaa laga boodsiiyo in awowgii loogu abtirin karo taas iyadaabay markaa ku tusinaysaa waayo maxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmualib buu nebigu ahaa sala allahu aleyh wasalam haddana waxa uu yihi ana bnu cabdilmualib sidaas iyadaa buu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam sababta markaa looga reebayna waxay tahay waxa uu ahaa magac markaa yacni hore oo qadiim ah ayuu ahaa oo awowgii baa la odhan jiray nebiga sala allahu aleyh wasalam cabdilmualib magacyada aabbaha iyo magacyada awowgana lama bedelo oo haddaad eegto sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam nebigu waxa uu bedeli jiray magacyada xunxun marka waxa weeye dadka markaa soo islaama wixii magac xun markaa yani u saaxiiba waa ka bedeli jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka magacyada xunxun loo bixiyey ama magac xun wata waa ka hayiri jiray laakiin magacyada aabbaha iyo magacyada markaa awowga iyo yani markaa waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam ma bedeli jirin sidooduu isaga dayn jiray saxaabada qaarkood yani waxa weeye markaa iyagoo awowayaashood iyo aabbayaashood cabdulcuze iyo cabdushamsi iyo ay yihiin ayuu markaa sidii isaga daayey caynkiina loogu yeedhi jiray cabdulmualibna kaasuu la mid ahaa magacyadaa aanu qayirin ee loo nisbo sheeganayo ayuu markaa ka mid ahaa cabdumanaaf baa lamida yani markaa waxa kami waxaa la mida markaa cabdushamsi baa la mida waa kada sidaas yada ah ayaan wax takyiira markaa loogu samaynin laakiin calaa sabiil inshaa in markaa yani cabdilmualib loola baxaa inay bannaantay maaha waa midda labaad ee macno kaleoo gaara oo ku sugan waa jirtay cabdilmualib oo kale macnaha kale ku sugani waxay tahay cabdilmualib ree abtigii ayuu markaa ku yani markaa yaraantii la soo joogay dabeedna adeerkii mualib oo haashim la walaal ahaa adeerkii mualib oo haashim la walaal ahaa ayaa doonay markaasuu soo kaxeeyey oo markaa abtiyadii buu ka soo kaxeeyey reer madiine ayay ahaayeen bani najaar inay ahaayeen baan filaya dabeed markaa masaafadii ay soo lugeeyeen iyo safarkiibuu xoogaa ku madoobaaday midabkiisii isyaro bedelay ilmo yar weeye markaa safarkii yani markaa iyo sadcaalkii baa xoogaa yaro sawaad iyo madowa ayuu yeeshay yacni caadaana iska jirta carabtu markaa qofku hadduu yaro madow yahayba ay u qaataan inuu yahay addoon markaasaa waxa weeye markii ay arkeen ayay waxay yidhahaan mualib baa wuxuu wataa addoon buu wataa waa cabdun lilmualib magacii dabeed markaa sidii ayuu ku qabsaday cabdilmualib sidaas ayaa loo yidhi sidaas ayaa markaa loo yidhi marka waxa weeye yani macnaha gaarkiina sidaas ayuu ugu sugnaa marka calaa kulli xaal calaa sabiili inshaa in hadda loola bixi karo cabdilmualib marka isaga ma aha ee raajixu waxay tahay inay mamnuuc tahay yani weeyi mualib ibnu rabiica waxaa laga soo wariyey ibn alxaarisi radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi ina sadaqata laa tanbagii liaali muxammadin sadaqadu uma markaa yani uma habboona yani uma xalaal aha liaali muxammadin yani markaa reer muxamed qaraabada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam xalaal uma aha laa tanbagii waxaa looga jeedaa waxaan bannaanayn oo xalaal ahayn baa looga jeeda inamaa hiya awsaakhu nnaas in kaleba ma ahee waa dadka wasakdoodii weeye ay dembiyada iskaga soo maydheen sadaqadu wa fii riwaayatin riwaayana waxaa ku sugan wa innaha laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxammed yacni sadaqadu uma xalaal aha limuxammadin nebi moxamed sala allahu alayh wasalam walaa liaali muxammadin yacni markaa nebi moxamed qaraabadiisana xalaal uma aha oo uma bannaana rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkanna waxa uu sheegayaa nabiga sala allahu alayh wasalam inaan markaa zakadu inaynay xalaal u ahayn qaraabadiisana in markaa aynay xalaal u ahayn sako wax la yidhaahdo inay qaataan sadaqadanna culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa weeye waa tii faralka ahayd iyo tii sunnada ahayd mid waliba waa soo gudagelaysaa waa caam oo caam bay ku tahay waana sida ibnu xasmiya ay ku tageen laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen sadaqada marka laga xaaraantinimeeyey qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam waa sadaqada faralka ah laakiin sadaqada sunnadii waa u bannaan tahay qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam laakiin nebiga sadaqadiba uma banaana hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay midnaba hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay midnaba nebiga uma banaana daatadiisa sadaqaba laakiin waxa weeye qaraabada nebigu sala allahu alayh wasalam waxaan u bannaanayn sadaqada faralka ah ee zakada ah ayaan u bannaanayn zakadaasi ha ahaato zakaatu lfitri ama ha ahaato zakaatu lamwaal tii xoolaha laga bixinayay iyo tii markaa qofka laga bixinayay ee jidhka laga bixinayay kay doontaba ha noqotee zakada waxaa la yidhaahdaa yani iyadu uma xalaal aha qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam laakiin sadaqaadka sunnada ee tatawuca ah iyadu marka xalaal bay u tahay waa u bannaan tahay saasay jamaahiiru ahlicilmi ay markaa qabaan waxaana u daliilo ku tusinaya bay yidhaahdeen umuuro badan oo ay ka mid tahay yani qofku waxa markaa uu siiyo ciyaalkiisa iyo reerkiisa waxa markaa uu ku magacaabay axaadiistu sadaqay ku magacawday iyadoo caynka haddana ay tahay waxa weeye xalaal baynay u tahay hadday aalu beytkii markaa awlaaddaas yihiin bale waxaa laynoogu magacaabay kullu macruufin sadaqa macruuf kastaaba waa sadaqo hadal wanaagsanoo lagu yidhahdo hadday tahay wax la siiyo hadday tahay wax lala qabto hadday tahay yani markaa shaqo aanu qaban karin lala caawiyo hadday tahay yani waxaa dhammaantood sadaqa laynoogu magacaabay marka hadday caynka iyadaa sadaqo tahay umuurahaasoo dhanna marka aalubaytka markaa mamnuuc kama aha mamnuuc yani markaa kama aha marka waxa weeye calaa kulli xaal yani sadaqada loo diidayaa aalubaytkee laga xaaraantinimeeyey waa sadaqada faralkaa weeye cillada loogu diidayna waxa weeye waa dadka inay dembiyada iskaga soo maydheen cilladu waa taas weeye tay dembiyada aadka iskaga soo maydhaanna waa markaa ta zakada ah yani weeye khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum tii faralka ahayd baa looga jeedaa marka waxa weeye awsaakhu nnaas weeyaanta laga tilmaamaya awsaakhu naas marka la yidhina waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuusu lafdigu waa caam ha yeeshee khaasnimaa looga jeedaa oo dadkuba waxa weeye inay iskaga soo maydheen dembiyadaa lagu tilmaamay dadkao dhanna looma jeedee waxaa laga tilmaamayaa kuwii sadaqada ama zakada bixiyey baa dembiyada iskaga soo maydhay sidaasaa looga jeedaa marka waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga ayaa caam ah khaasnimo ama gaarnimo ayaana looga jeedaa sidaas yadaa weeyaan erayga laa tambagiina macnaha markaa loo isticmaalaa waa waxaan dhici karin oo mustaxiila amaama xiska yani xaggiisa mustaxiil ka ah iyo waaqica ama xagga sharciga mustaxiil ka ah oo aan dhici karin marka inaynay bannaanayn oo xaaraan tahay ayaa markaa looga jeedaa laga tilmaamaya riwaayada kalena fasirtay oo sii caddaysay wa inaha laa taxilu limuxammadin walaa liaali muxammad sidaas iyada ah ayaa riwaayada kale u fasirtay oo marka ay u caddaysay marka haddaba zakadii markii laga manciyey yacni beddel kale oo la siiyey baa jirta qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska soo socdaana inoo sheegaya xadiiska lix boqol iyo toddoba iyo afartan waa can jubayr ibni mucimin radia allaahu canhu jubayr ibni mucim waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi mashaytu waa socday ana aniga iyo wa cuhmaanu ibnu cafaana aniga iyo cuثmaan ibnu cafaan ayaa israacnay radia allahu canhu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam baan isu raacno faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow acطayta bani lmuطalibi min khumusi khaybara wa taraktana rasuulki ilaahayow reer bani muطalib waxaad siisay shan meeloodow meel yani markaa faygii laga helay ama haniimadii laga helay haniimadii khaybar laga helay khumuskeedii shan meeloodow meel wax ka midaad siisay waxbaad ka siisay wa taragtana annagana waad naga tagtay wa naxnu wahum bimansilatin waaxida annaga iyo iyaguna waa kuu simannahay oo meel keliyaannu kaa wada joogna oo cabdumanaaf waxa uu dhalay yacnii afar oday buu dhalay afarta oday oo u dhalay mid waa haashim oo nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa ah yani faraciisii nebiga ka mida midna waxa weeye waa mualib weeye mualib midna weeye oo faraciisii imaamu shaafici ayaa ka mid a a'immada macruufka aynu naqaano yani oo min ala'imati alkibaar bal min ala'imati alarbaca a'immada afartee waaweyn ayuu markaa ka tirsan yahay imaamu shaafici maxamed ibnu idriis ibnu cuhmaan ibnu shaafic yani waxa weeye adigu cabbaasna waa ku jiray calaa kulli xaal waxau ahaa reer bani mualib buu ahaa odayga markaa saddexaad wuxuu ahaa nawfal oo jubayr ibnu mucim ayaa ahaa waxaana dhalay ninkii la odhan jiray mucam ibnu adiy mucim ibnu cadiy ayaa dhalay mucim ibnu cadiyina waa ninkii nebiga markaa mar magan geliyey maka markuu joogay mar buu nebiga sala allahu alayh wasalam magan geliyey oo uu idhi magantay weeyo cid wax u sheegan kartaa ma jirto gaalnimadii baanu ku dhinto isagu ma soo islaamin yacni mucim oo aabbihii ahi muu soo islaaminee gaalnimadii uu ku dhintay laakiin inankiisii jubayr isagu waa islaamay saxaabi buu noqday yacni markaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid a maalintii beder ee gaaladii laga soo qafaashay toddobaatanka nebigu waxa uu yidhi sala allahu alayh wasalam low kaana mucim ibnu cadiyin xayan uma kallamanii fii haa'ulaa'i natna lataraktuhum lahu ninka mucim ibnu cadiyi la yidhaahdaa hadduu noolaan lahaa oo kuwaa qurunkaa uu igala hadli lahaa waa gaaladii la soo qafaashay hadduu noolaan lahaa oo uu kuwaa qurunkaa yacni gaaladaa uu igala hadli lahaa oo ii soo daa odhan lahaa waa uga tegi lahaa oo u sii dayn lahaa abaalgud yacni uu uga abaalgudayo magantii uu nebiga sala allahu alayh wasalam magan geliyey berigii maka yacni wakhti ka mida odayga kale afraad waxa uu ahaa cabdishamsi buu ahaa waxaana ahaa cuhmaan ibnu cafaan iyo abu sufyaan iyo mucaawiye iyo markaa raggaas ayaa markaa ahaa marka waxa weeye jubayr ibnu mutcim oo nawfali ah oo reer reer bani nawfal ka tirsan nawfal ibnu cabdimanaaf iyo cuhmaan ibnu cafaan oo markaa isaguna cabshabi ah cabdishamsi marka waxa weeye loo nisbaynayo cabshamiyun ayaa la yidhahdaa yacni labada marka waxa weeye qadar baa midba wax laga jaraa watadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun kaan lam taraa qablii asiiran yamaniya shaacirku wuxuu yidhi watadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun haba reer cabdishamsiya igu qosashay buu idhi kaan lam taraa qablii asiiran yamaniya waxaabaad mooddaa buu idhi nin yamaaniyo reer yaman ahoo la soo qafaashay maanta ka hor inaynay arag baabaad moodaa buuhi marka cabshamiyatun buu yidhi cabdishamsi ayaa loo nisbaynaya marka waxa weeye cuhmaan ibnu cafaan oo isaguna waxa weeye reer cabdishamsi ah labadaasaa israacay oo waxay yidhaahdeen dee reer bani haashim garanayoo nebiga waa inaga xigaan oo waa inooga dhow yihiin nebiga sala allahu alayh wasalam ha yeeshee mutalib iyo dee iyo labadeenna kale waa u simannaha markaasay nebiga waxa weeye waxay ula tageen cabasho waxay yidhaaheen rasuulki ilaahayow reer waxa weeye markaa mutalibna yacni waxa weeye waxbaad siisay annaga oo markaa reer mutalib kuula siman hadda reer cabdilmutalib ma aha ee waa mutalibkii adeerka u ahaa ee haashim la walaalka ahaa weeyi waa mutalib ibnu cabdimanaaf weeyi reer mutalibna waxbaad siisay oo khumuskii waxbaad ka siisay haniimada annagana waad naga tagtayoo waa kuu simanoo xagga nasabkana kuuma kala dhowin ee waa kuu simannahay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaa rasuulku waxa uu ku yidhi innamaa banu lmuttalibi wa banuu haashimin shayun waaxid in kaleba ma ahee bani mutalib wuxuu dhalay iyo haashim waxa uu dhalay shay-un waaxidun waa shay keliya annagiiyo reer bani mutalib isku mid baanu nahay buuri reer bani mutalib iyo annagu isku mid ayaanu nahay rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey yaani nusakha qaar waxaa loo soo wariyey ama loo soo naqliyey inamaa banu lmuttalibi wa banuu haashimin yani siyun yani waxa weeye isku mid baanu nahay siyun bimacnaa milun yani siin iyo ya shadan iyo siin hoos dhigan markay tahay siyun bimacnaa milun isku mid baanu nahay baa macnuhu noqonaya yani marka dabdiga sidaasana sidaas ayaa macnaheedu noqonaya alfaadda qaarkood ama riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan reer bani mutalib iyo reer bani haashim weligood gaalnimo iyo islaam midnaba may kala tegin ee waxa weeye isku mid bay ahaayeen saasay isugu dheganaayeen taasna waxa uu tilmaamayaa reer bani mutalib waa reer yar markaa sidaas aawadeed waxay xulafa iskala ahaayeen reer bani haashim reer bani mutalib waxay ahaayeen qoys yar bay ahaayeen reer bani haashim bay markaa la ahaayeen xulafo la ahaayeen xataa markii waxa weeye nimanka quraysh la yidhaahdaa ay go'doomiyeen reer bani haashim oo lafaha quraysheed oo dhan waxay qoreen saxiifad la yidhaha saxiifatu dhaalima yacni warqaddii markaysagaa markaa xadgudubka ahayd oo ay yidhaahdeen waxa weeye reer bani haashim cunaqabata inaan ku saarno ilaa muxamed gacanta ay inoo soo geliyaan oo ay yidhahdaan waa kaasay sidaa doontaan u gala ilaa ay inoo dhiibaan oo markaa gacanta inoo soo geliyaan cunaqabatayn aan ku samayno oo cid wax ka iibisa iyo cid wax ka iibsata cid wax siisa cid u guurisa cid ka guursata midnaba yaynay jirin xidhiirka ha loo jaro xidhiirka ha loo jaro cunaqabataynta aan ku samayno ilaa muxamed gacanta aynoo soo geliyaan oo yidhaahdaan sidaa ugu talisaan idinku u gala annagu waxa weeye markaa dib u difaaci mayno ilaa ay sidaa yidhaahdaan cunaqbatayntaan ku wadno markii qurayshi go-aankaa gaadhae sidaa samaynaysay nimanka reer cabdishamsi iyo reer markaa nawfal ee haashim iyo mutalib la dhashay waxay ku soo jireen safka markaa waxa weeye nimanka cunaqabataynaya ee dhibaataynaya reer bani haashim bay ka mid ahaayeen kuwaasay ku soo jireenoo dadkii markaa yacni dhibaatadaa iyo cunaqabatayntaa ku samaynayay reer bani haashim ayay ka mid ahaayeen laakiin reer bani mutalib maxay yidhaahdeen annagu reer bani haashim baanu meel kula baxaynaa hadday dhintaanna waa la dhimanaynaa hadday noolaadaanna waa la noolaanaynaa dee maalintaa way kala baxeen marka nebigu wuxuu ku yidhi gaalnimo iyo islaam toonna reer bani haashim iyo reer bani mutalib isku mid bay ahaayeen taana waxay ku tusinaysaa laba qof oo markaa haybta siman inay dhici karto waxa weeye taxaalufku inuu kala dhoweeyo ama xulafaysiga markaa la xulafaystaa inuu kala dhoweeyo inay suurowdo oo maadaama reer bani mutalib iyo iyo waxa weeye markaa la kala dhoweeyey oo inaynay weligood kala tegin oo taxaalufkaa daraaddeed lagu kala dhoweeyey iyo labadii kale ee la dhashay yacni markaa reer bani mutalib la dhashay oo ahaa markaa reer bani nawfal iyo reer bani cabdishamsi yacni markaa sidaas ayaa xadiisku tusinaya waxaa xadiiska laga daliishadaa reer bani mutalib inay markaa qaraabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee aalubaytkaa ee aynay zakadu xalaal u ahayn inay ka mid yihiin yacnii khumuska khanaa'imta iyo faygana in wax laga siinayo taas iyadaa baa laga daliishada oo ahlucilmiga qaarkood ay ka daliishadeen oo imaamu shaafici iyo markaa kayrkiiba ay ka mid yihiin culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waar maye qaraabada nebigu waa reer bani haashim oo keliye yacni waxa weye qaraabada nebiga ee sekadu ka xaaraan tahay waa reer bani haashim oo keliya ee reer bani mutalib maadaama qoladii kale ay markaa waxa weeye taxaalufka kaga dhowaadeen iyo gargaarka ay u gargaareen yacni reer bani haashim ay kaga dhawaadeen ugaga dhowaadeen gargaarkaay u gargaareen waxay yidhaahdeen xagga khaniimada iyo faygana waxbaa laga siinayaa xagga zakaduna kama xaaraan ah bay yidhahdeen xagga zakaduna kama xaaraan ah bay yidhahdeen waxaanay ku awileen xadiidka inamaa banu lmualibi wa banuu haashimin shayun waaxidun ay fi nusrati xagga gargaarkay iskaga mid ka yihiin marka sida khumuska loo siiyey waa sidaa wax looga siiyey waa sidaas laakiin calaa kulli xaal maadaama waxa weeye xadiisku uu sheegayo waa shay keliya oo daliil waxa weeye markaa kale oo tilmaamaya in zakadu xalaal ay u tahay aanu jirin waxa laga soo qaadaya wixii daliil ka reeba mooyaane wixii kale inay kala mid yihiin reer bani haashim wixii daliil ka reebee u diiday mooyaane wixii markaa kale inay kala mid yihiin reer bani haashim tafriiqa la kala farqiyaana wuxuu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay marka sidaas aawadeed qaraabadii nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa soo gelaya reer bani mutalib iyo reer bani haashim ciddii ah oo dhan baa soo gelaysa culammada markaa laakiin in badan oo ka midii reer bani haashim oo keliya ay ku gaar yeeleen reer bani haashim oo keliya markay ku gaar yeelaan yacni qaraabadii nebigana waxa marka ay yidhaahdeen waatay yidhaahdeen waxa weeye waa aalka aalu cabbaas iyo aalu abi aalib yacni abi aalib aalkiisa wixii ka farcamay xaaris wixii ka farcamay yacni wixii markaa ka farcamay waxa weeye cabbaas wixii ka farcamay wixii marka waxa weeye adigu saasay u tirtiriyeen oo marka waxa weeye ay markaa u tiltilmaameen waxay sidaa ugu tirtirinayaan inta ay sheegeenba waa ilma cabdilmualib inta ay sheegeen dhammaantood waa ilmo cabdilmualib wey yani aalulahab marka abilahab marka laftiisa yani waxa weeye nasab ahaan ciddii markaa u gashe uga farcantay laftoodu waa lamid laftoodu waa lamid waayo marka waxa weeye waxay ilmo cabdilmualib u yihiin yani haashim wax tarmay oo marka waxa weeye farac yeeshay oo aan cabdilmualib ahayn marka ma laha waa cabdilmualib oo keliya waxa marka farac yeeshay yani sidaas weeyaan marka calaa kulli xaal yani sida raajixa ah waa in reer marka waxa weeye bani mualib iyo reer bani haashim intaba markaa zakadu inay xaaraan ka tahay qowlka raajixi waa kaas weeye aanu ku gaarahayn oo keliya reer bani haashim ayna ku gaarahayn reer bani haashim oo keliya ayna ku gaarahayn qowlka raajixi kaas weeyaan xadiidka lix boqol iyo sideed iyo afartan wa can abi raaficin waxaa laga soo wariyey abi raafic radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam bacata rajulan cala sadaqa abi raafic waxaa laga soo wariyey in nebigu sala allahu alayh wasalam nin u diray cala sadaqati yani markaa waxa weeye sadaqada bimacnaa ay calaa jamci sadaqa zakada in lasoo ururiyo ayuu u diray ninkaasoo min bani makhzuumin reer bani makhzuum ka mid ah fa qaala liabi raaficin markaasaa ninkii reer bani makhzuum baa wuxuu ku yidhi abi raafic isxabnii ila saaxiibo iraac fa innaka tusiibu minha waxbaad ka helaysaa adiguna oo qadi mayside yani markaa iraac buul yani waxa markaa waxa weeye caamiliinta la siinaya dadka shaqaalahabaad adna wax ka helaysaaye iraac buu yidhi qaala wuxuu yidhi xataa aatiya anabiya sala allahu alayh wasalam yacni ku raaci maayo ilaa aan nebiga u tago oo fa as'alahu aan ka weydiiyo fa ataahu markaasuu nebigu u tegey sala allahu alayh wasalam fasa'alahu markaasuu weydiiyey oo ihi ninkaasaa igu yidhi markaa iraaca markaa sadaqada yani zakada aan soo uruurinayo adiguna waxbaad ka helaysaa oo shaqaalanimo lagugu siinayaae yani iraac fa qaala markaasuu nebigu waxa uu ku yidhi sala allahu alayh wasalam mawla alqawmi min anfusihim yacni qolo markaa ka yacni mawle u ah ee bimacnaa qolo ay xoraysay waxa uu ka tirsan yahay min anfusihim iyaga nafahoodu ka tirsan yahay bimacnaa iyaguu ka mid yahay wa innaa laa taxillu lana sadaqa annagana waxa weeye sekadu nooma xalaal aha rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey wa halaasatu a'immada saddexda ah ayaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo tirmidi wa bnu khusaymata wa bnu xibbaan ayaa soo wariyey tirmidi xadiiska waa saxiixiyey ibnu khusayma waa saxiixiyey ibnu xibbaan waa saxiixiyey xaakim waa saxiixiyo waxa waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi waa u taqriiriyey ibnu xasmi waa ku ixtijaajo xadiiska waa xujaystay muxallaha waxaan markaa yani saxiix agtiisa ka ahayna ma xujaysto waxa kaleoo markaa xadiiska saxiixiyey cabdulxaq alishbiili axkaamu suqraha waxa kale oo saxiixiyey markaa ibnu kasiir oo yidhi wa isnaaduhu calaa shartihima irshaadka ayuu sidaa ku yidhi waxaa kaloo saxiixiyey albani calaa sharti shaykhayn buu ku saxiixiyey irwaaga iyo saxiixadaba waxaa kaloo saxiixiyey acdumi waxaa saxiixiyey waadici jaamica kitaabkiisa la yidhahdu ku saxiixiyey shucayb arnauud baa isaguna takhriijka ibnu xibbaanku xadiiska ku saxiixiyey calaa sharti shaykhayn marka xadiiskani waa xadiis saxiixa wuxuu xadiiskani daliil u yahay in waxa weeye mawaalida ama waxa weeye addoommada nimanka ahaan jiray ee la xoreeyey ee reer bani haashim ay lahaayeen ama reer bani mutalib ay lahaayeen in xukunkoodoo kale ay qaadanayaan oo iyagana zakadu aynay xalaal u ahayn oo aynay u bannaanayn sida marka waxa weeye ka xoreeyeyba aynay zakadu xalaal ugu ahayn ayaa waxa weeye iyaga oo la xoreeyeyna aynay zakadu xalaal ugu noqonaynin oo marka walaagana nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi laa yubaac walaa yuhab yani walaaga waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye waa markaa yani hilib hilibka nasabkao kale la mida lama iibiyo lamana bixiyo lamana iibiyo lamana bixiyo waxaana markaa looga jeedaa mawlaha waa ruux markaa waxa weeye markaa ay qola xoraysay waxay yeeshaan tacalluq ama xidhiidh bay markaa yeeshaan keensan kara waqtiyada qaarkood inay isku dhaxlaan oo walaa la yidhaahdo oo uu keensaday xorayntu yani marka waxaanu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam inama alwalaau liman actaq in kaleba maahe walaagu wuxuu u sugnaaday cidda xoraysay ayuu u sugnaaday ciddii markaa xoraysay ayuu u sugnaaday marka qofka waxa weeye aan xoraynin yani marka waxa weye walaaga hadduu si kasta u shardisto yani ma yeelanayo laakiin qofka waxa weeye yani markaa xoreeyey ayaa walaaga yeelanaya marka xidhiidhkaas marka waxa weeye walaaga la yidhaahdaa sidaas ayuu ku yimaadaa baabulcitqina insha allahu tacaala waa ugu tegi doonaa marka ninka abi raafic la yidhaahdo yani waxaa xoreeyey reer bani haashim baa markaa xoreeyey reer bani haashim yani ayaa xoreeyey marka wuxuu ahaa mawle marka uu reer bani haashim uu markaa yani ayuu mawle u ahaa oo walaagiisu reer bani haashim buu u sugnaa marka waxa weeye maadaama uu taabic reer bani haashim xaggaa uga yahay min hadihi alxayfiya waxaa laga soo qaaday xukumkii zakadu inay xaaraan ka tahay reer bani haashimna isagana waxa weeye sidii oo kale inuu ugu gudbaayo oo ay xaaraan ka noqonayso sidaas aawadeed markaa raajixu waxay tahay zakadu waxay xaaraan ka tahay yacni reer bani haashim iyo reer bani mutalib iyo wixii ay reer bani haashim iyo reer bani mutalib ay xoreeyeen intaba xaaraan bay ka tahay intaba xaaraan bay ka tahay waxay kaloo culammada qaarkood ay geliyaan yacni markaa qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam ee zakadu xaaraanta ka tahay aswaajtii nebiga ama afooyinkii nebiga sala allahu alayh wasalam ayay markaa geliyaan oo waxay markaa ka qaadanayaan yacni aayaddii axzaab bay markaa ka daliishanayaan aayaddii min suurati alaxzaab ayay markaa ka daliishanayaan oo waxaa laga soo warramaya zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam baa laga soo warramayay sidii looga soo warramayey yacni markaa zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa marka waxa weeye aalubeytkii lala khitaabay marka cidda lala khitaabay way soo gudagelayaan inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti yani waxa weeye in kaleba maahe ilaahay wuxuu rabaa yani markaa inuu idinka tegsiiyo qurunka yani markaa ahla albeyti ay ya ahla albeyti ahlu beytkiiow qaraabadii nebigow yani waxa weeye inuu qurunka ilaahay idinka tegsiiyo ayuu raba wayutahhirakum tahiira uuna idin daahiriyo idin nadiifiyo nadiifin ama daahirin uu idin daahiriyo ayuu markaa raba marka waxa weeye qaraabada halkaas soo gelaysa waxaa ka mida markaa zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam sida sheikhu lislaam ibnu taymiya majmu yani uu ku tilmaamay kitaabkiisa la yidhaha minhaaju sunnati nabawiya minhaaju sunnati nabawiya sida marka uu ku sheegay yani waxa weeye qowlkaas yani marka ayaa ka mid ah a'imada qaarkooda hore u qabayna waa jiraan marka dalaalada aayadana waa laga deliishanaya inay aalu beytka markaa ka mid yihiin yani zawjaadkii nebigu sala allahu alayh wasalam ninka qaraabadiisana dee xaasaskiisu waa uga horeeya marka waxa weeye calaa kulli xaal iyagana waxa weeye ahlucilmiga qaarkood sidaas yadaa bay u yidhi u yidhaahdeen yani qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam zakadu ka xaaraanta tahay waa soo gudagelayaan sidaas yadaa ba ahlucilmiga qaarkood ay marka u yidhaahdeen marka ruuxii yani markaa garanaya waxa weeye nasabkiisu inuu markaa yahay yani reer bani haashim ama reer bani mutalib inuu galo yani ruuxii og waxa marka uu ka mid yahay waxa weeye qaraabadii nebiga sala allahu alayh wasalam buu markaa ka mid yahay zakaduna markaa xaaraan bay markaa ka tahay xaaraan ayay ka tahay yacni sida lagu ogaan karaana waxay tahay nasabku istifaado wax la yidhahdo ku sugnaadaa oo in odayaashii iyo markaa awowyadii iyo ka soo gaadho yacni in markaa halkaas nasabkiisa uu ka soo jeedo yacni markaa taas yadaa ayaa waxa weeye lagu ogaan karaa marka waxa weeye haddii yacni yacni nasabka markaa musalsalka ee uu ka soo hayo ama uu ka soo gaadhay yacni awowayaashii ama aabbayaashii uu ka soo gaadhayo sidaa loo soo kala guurinayay uu tilmaamayo inuu marka halkaas gelayo oo reer bani haashim uu yahay ama reer bani mutalib uu yahay waxa uu yeelanayaa xukumkii qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu yeelanaya waa midda labaad ee lama shardiyo in nasabkii oo musalsala markaysagaa qofku inuu hayo ee waxa weeye hadduu istifaado ku hayo inuu markaa nasabkii halkaa ka soo jeedo walow markaa silsilo taxan oo markaa waxa weeye aan oday maqnayn yaanu haynbe waxa uu yahay miduu xukumki yeelanayo waayo marka waxaynu ogsoonahay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo waxa weeye markaa yacni qurayshiba inay gasho waxa weeye markaa ismaaciil inay gasho nebi ismaaciil haddana lama shardinin waxa weeye nasab musalsal oo xidhiidha markaa inay hayaan oo waxa weeye markaa waxa qatcan la og yahay in markaa reer bani ismaaciil inay ka mid yihiin oo nebi ismaaciil ay galaan haddana waxa weeye cadnaan iyo ismaaciil inta udhaxaysa khilaaf baa ku sugan odayaasha markaysaga lama garanayo waana isku khilkhilaafay sawaabkuna waxay tahay in laga gaabsado aan markaysaga waxba laga tilmaamin yacni markaa ayay tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal nasabkuna ahlucilmigu waxay yidhahdaan istifaada wax la yidhaahdo istifaadadu waa faafitaan uu faafay oo ayuu markaa ku sugnaadaa marka waxa weeye istifaadada qadiimka ah ayuu marka waxa weeye ku sugnaanaya haddii la isku khilaafo oo marka waxa weeye laba istifaado ay iscaaridaanna ta qadiimsan ee labada horraysay baa lagu camal falaya oo waxa weeye faafitaanka horreeye ee qadiimka ayaa lagu camal falayaa oo waxa weeye markaa la cuskanaya haddaba markaa mas'aladu markay sidaas tahay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen zakada markaa qofka xaaraanta ka ahi waxa weeye waa markaa yacni zakada dadka kale laakiin zakada reer bani haashim bixiyaan haddii reer bani haashim ay qaataan tan noocaasa wax nuqsaani kuma jirto waa iska bannaantay bay yidhahdeen waa iska bannaantay bay yidhahdeen waana sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu doortay yacni weeyaan oo wax matlaba oo nuqsaano ku sugani ma jirto mar haddii cidda siinaysaa reer bani haashim ay tahay laakiin qowlkaa laftiisu waa daciif sida ibnu cuthaymiin basharxulmumtica uu ku tilmaamayo waayo cillada xadiidka hore ayaa caama innamaa hiya awsaakhu nnaas marka cilladu mar hadday caamo tahayna farqi ma kale laha yacni cidda dembiga iskaga soo maydhay in markaa reer bani haashim ay tahay iyo inay keyrkoo tahay wax farqiya sidaas iyadaabayna u kala lahayn haddaba mas'ala ayaa jirta aynu ku khatimayno masaladaasi waxay tahay haddii waxa weeye markaa khumuskii khaniimada iyo marka aynay helaynin fayga yacni markaa qaraabadii nebigu sala allahu alayh wasalam faqri iyo dhibaatana marka ay hayso oo markaa qaar aada u baahan marka ay yihiin xaalka noocaasee baahi aadii marka ay jirto yacni markaa khumuskiina aynay haysanin oo wixii marka waxa weeye beddelka ka ahaa ee lagu gacan qaban jirayna marka aynay haysanin xaalka noocaasa ma u bannaanaanaysaa zekadii ma u bannaanaanaysaa mise uma bannaanaanayso masalada noocaasa waxaa ku sugan markaa khilaaf ahlu cilmigu marka ay isku khilaafsan yihiin laba qowl baana ku jira qowl odhanaya waxa weeye waa u bannaanaanaysaa iyo qowl odhanaya marka uma bannaanaanayso laba qowl baa sidaas iyadaa marka ugu jira marka ahlu cilmi badani waxay doorteen oo uu ka mid yahay yani markaa abulwafaa ibnu caqiil oo xanaabilada ka mida yani aajuri iyo abu aalib albisri iyo marka waxa weye istakri oo isaguna intaasoo shaaficiyada ka mida abu yuusuf oo marka waxa weye isaguna xanafiyada ka mida yani waxay marka iyagu ku tageen shaekhulislaam ibnu taymiyana uu arjaxay in waxa weeye haddii khumuskii haniimada iyo fayga aynay helaynin yani marka qaraabadii nebigu sala allahu alayh wasalam inay markaa zakadii qaataan inay markaa u bannaan tahay zakadii inay qaataan inay markaa u bannaan tahay bay markaa ku tageen waana sida sheikhulislaam ibnu taymiya arjaxay ibnu cuthaymiin laftiisu waa sida uu saxiixinaya o odhanaya waa sida saxiixa ah sidaas yada ah ayuu markaa odhanaya marka ahlucilmi markaa doori sidaasay ku tageen oo ay yidhaahdeen waxa weeye xaalka noocaas ah waa u bannaan tahay haddii waxa weeye baahina ay jirto khumuskii khaniimada iyo faygana aynay helaynin yani markaa qaraabadii nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa u bannaan xaaladda noocaasa inay zakadii qaataan waa markaa u bannaan tahay ayay markaa yidhaahdeen xadiiskii abi raafic waxaana kutusinaya oo laga qaadanayaa mawaalida reer bani haashim iyo reer bani mualib inay iyaguna tabac u yihiin oo xukumkooda leeyihiin oo aynay xataa camaalo ku qaadan karin bimacnaa inay caamil ka yihiin xataa aynay ku qaadan karin zakada marka haddii taas laga qaatay waxay kutusinaysaa iyaga laftooduna inaynay marka waxa weeye ciddii markaa qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam iyagu ahi inay iyaguna markaa xataa aynay mushqaayad ku qaadan karin oo caamilin ahaan aan lagu siin karin intay caamil ka noqdaan yacni zakadii inaan taa iyadaa lagu siin karin baa laga qaadanaya haddii mawaalidii tabaca u ahayd ba loo diiday hadday laakiin tabaruc markaa u samaynayaan ta noocaas iyadu waa gaar waa ka duwan tahay xadiiska lix boqol iyo sagaal iyo afartan wa can salim ibni cabdillaahi bni cumar can abiihi salim waxa uu ka soo wariyey aabihi cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana waxa uu ahaa yucطi cumara alcataa'a cumar buu wuxuu siin jiray yacni deeq ama wuxuu siiye ayuu siin jiray fayaquulu markaasuu wuxuu yidhahdaa cumar acطihii waxaad siisaa afqara minii cid ii marka iga baahi badan cid iga faqri badan oo iga baahi badan sii buu odhan jiray fayaquulu markaasuu nebigu ku odhan jiray sala allahu alayh wasalam khudhu qaado fatamawalhu xoolo ka dhigo yacni maal iyo xoolo ka dhigo aw tasaddaq bihi ama sadaqadayso dii wax lagu siiyo waxaa lagu siiyey adigu qaado markaad qaadato ama adigu hayso oo xoolo ka dhigo ama sii bixi wamaa jaa'aka min hada almaali wixii kuu yimaada min hada almaali xaal uu ka mid yahay xoolaha wa anta hayru mushrifin adigoo aan markaa u hanqaltaagayn oo isu bandhigaynin ishraafku waxa weeye waa in yani ciddii aad istu yani markaa isu bandhigto oo inuu wax ku siiyo oo marka adigoo kajeelaaya aad marba istusto taasaa waxaa la yidhahdaa ishraaf waa tacarug wa anta hayru mushrifin adaan markaa isu bandhigaynin yani in lagu siiyo aan isu bandhigaynin walaa saa'ilin aan weydiisanaynin walxaal anta hayru mushrifin walaa saa'ilin xaal aad tahay midaan isu bandhigaynin walaa saa'ilin xaalaad tahay aan midaan weydiisanaynin aad tahay fakhudhu qaado wamaa laa yani ay wamaa laa yakuunu kadalika wixii aan sidaas ahayn aan sidaa lagu siina falaa tutbichu nafsaka naftaada markaa ha raacsiin rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskani waxa uu tilmaamayaa oo cumar bnu khadaab in nebigu sala allahu alayh wasalam intuu deeq siiyo inuu cumar markaa yacni xoogaa ka cudur daaran jiray oo odhan jiray cid iga baahi badan anigu waa yaro ladnahaye cid iga baahi badan sii dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam inuu taa ka diiday uuna amray wixii qofka la siiyo laba xaal isagoo ka madhan inuu su'aasho isagoo ka madhan oo isagu dalbay mid labaadna ka madhan oo inuu isu bandhigay oo lisaanulxaalka bimacnaa muuqaalka iyo ficilka mid wax ku weydiisanaya oo kale uu ahaa laakiin aan afka waxba ka su'aalan oo kale taana hadduu ka madhan yahay su-aasha lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal labadaba hadduu ka madhan yahay inuu isu bandhigo iyo inuu afka ka dalbado mid walba hadduu ka madhan yahay xoolaha la siiyo inuu xoolahaas qaato sidaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray wixii laakiin waxa weeye aan lagu siinine markaa aan lagu siinin ama marka adoo labadaa xaal ka maran wixii aan lagu siinin waa inaad naftaada adigu aanad ka dabageynin oo naftaada waa inaad raacsiin marka wuxuu amrayaa nebigu sala allahu alay wasalam qanaaca in lala yimaado oo qofku marka uu iska ilaaliyo yacni markaa hadhub raaca oo qof kale waxa uu haysta inuu u hanqaltaago u hunguroodo taa waa inuu iska ilaaliyo yacni markaa su-aasha iyo markaa waxa weeye isu bandhigana waa inuu iska ilaaliyo laakiin wixii sidaas aana ahayni ee iyadoo taa ay ka madran tahay yacni inaad markaa adigu isu bandhigtay iyo inaad su-aalatay iyadoo ay ka madran tahay wixii lagu siiyaa nuqsaan iyadu inaynay ahayn oo ay tahay mid markaa u bannaan yacni qofku markaa inuu qaato wax nuqsaanina markaa aynay ku jirin sidaas iyada ah ayaa markaa xadiiska laynoogu sheegaya laynoogu tilmaamaya xakiim ibnu xizaamna nebigu sala allahu aleyh wasalam xakiim baa u yimi markaasuu nebiga waxbu weydiistay dhowr goor markuu nebiga sala allahu aleyh wasalam wax weydiistay ayaa waxa dhacday inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam marka uu ku yidhi yacni wixii markaa lagugu siiyo bisakhaawati nafs yacni nafta markaa waxaweye deeqdeeda iyo markaa sidaa lagugu siiyo yacni markaa qaado ayaa markaa lagu yidhi laakiin adigu markaa wax kale yacni ha su'aalan adigu xadiis macnihiisu saa yahay ayaa jiray oo xadiidkan markaa shabah la leh baabkii zakadu halkaas ayuu ku eg yahay waxa markaa yacni aynu baraarujinaynaa asnaafta ama noocyada zakada la siinayo ilaahay baa sheegay oo qur-aanka ku sheegay waa sideed sinfi waa sideed nooc weeyi inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmu'allafati quluubuhum yacni markaa sideed nooc baa laynoogu sheegay sideeddaasaa la siinayaa baa layidhi marka sideedda waxaa ka mid ah jihaadka ayaa ka mid a in jihaadka lagu bixiyo oo mujaahidiinta la siiyo oo fii sabiili illah waxay ka mid tahay sideedda meelood ee zakada lagu bixinayo ayay ka mid tahay haddaba waxaa jira culamada qaarkood waxay yidhaahdeen fii sabiili illaahi waxaa gudagelaya yacni wax kasta oo khayr iyo biri iyo taaco ah waxay ka mid tahay oo gudagelaysaa bay yidhahdeen fii sabiili illah oo way camimeen sidaas aawadee masaajidda lagu dhisi karaa bay yidhahdeen sekada masaalixda kale caamka abaa lagu samayn karaa bay yidhahdeen sekada iyadoo loo cuskanayo fii sabiili illahida ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku gaar yeeleen jihaadka oo keliya oo meel kale looma isticmaali kara bay yidhaahdeen meel kale looma isticmaali karo ayay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay markaa jihaadka raaciyeen xajka ayay raaciyeen qowlka in xajka la raacinayana waxaa qaba imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwayi ayaa markaa qaba waxaanay u daliishadeen in markaa xajku fii sabiili illahi inuu ka mid yahay oo markaa zakadii lagu markaa bixin karo axaadiis bay deliishadeen uu ka mid yahay xadiiska cabdillahi bni cabbaas laga soo wariyey inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu xajiyey inuu doonay dabeedna qof dumar ayaa waxay ku tidhi rasuulka ilaahay ila xajisii oo bimacnaa xajka yacni iraaci yacni rasuulku sala allahu aleyh wasalam xajka uu xajinayo anigana iraaci oo ila xajisii markaasuu yidhi waxaan kugula xajisiiyo ma hayo markaasaa gabadhii waxa weeye xajkay aada ugu dadaalaysay markaasaa waxay tidhi yacni markaa waxa weeye daabaddaada yacni igula xajisi markaasaa waxa weeye uu yidhi waa ataanu markaa yacni keliya aanu markaa fuulle aanu yacni saasoo ayuu ga cudur daartay anigii addoonkaagu markaysa markaa yacni aanu aanu iska nasinno yacni fuulitaankeeda dabeed waxay tidhi markaa timirta waxa weeye aada hayse aynu markaa cunayno taaba igu xajisi iibiyo yacni taana waxa weeye waxa uu yidhi markaa dee waa waa tii xooggaba inoo ahayd ee aynu markaa raashimanaynay ayuu markaa ku yidhi waxay ku tihi waxaad igula xajisiisaa markaa yacni awrkaaga hebel ee waxa weeye markaa awrkaa igula xajisii awrkaa isaar markaasaa waxa weeye ninkii waxa uu ku yidhi awrkaasi waxa weeye waxaan u waqfay jihaadkaan u waqfay maadaama markaa jihaadka aan u waqfay waxa uu tilmaamayaa dee meel kale laguma bixin karo waxay tii orada rasuulka soo weydii salaamna iga gaadhsiiye rasuulka sala allahu aleyh wasalam soona weydii markaa qisadaas dabeed nebigii sala allahu aleyh wasalam buu u tegey waa markaa ku salaamo salaamtii buu ka gaadhsiiyey dabadeedna markaa waxa uu u sheegay oo uu yidhi yacni afadaydaa waxay igu tidhi yacni rasuulka sala allahu aleyh wasalam ila xajisiiyo yacni markaa awrkaa hebel yacni marka igu xajisi dabeedna anna waxaan ku yidhi awrkaasi waa waqfan yahay oo jihaad baan u waqfay jihaad ayaan u waqfay ayaan ku yidhi markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku yidhi amaa inaka low axjajtaha calayhi kaana fii sabiili illah haddaad ku xajisiin lahayd awrkaas waxaabuu noqon lahaa markaa jihaadkii inaad ku yacni ku isticmaashay unbuu noqonaya jihaadkii inaad ku waxa weeye isticmaashay saas unbuu noqonaya lafdi kale wuxuu sheegayaa hallaa kharajti calayhi fa innahu fii sabiili illah maad waxa weeye yacni markaa maad la baxdid oo aada awrkaa saartid waayo marka waxa weeye xajkuba waxa uu yahay yani fii sabiili illahi buu ka mid yahay xadiiskan abu daawuud baa soo wariyey dabaraani baa kabiirka kusoo wariyey xaakim baa mustadragiisa kusoo wariyey ibnu khusayma ayaa saxiixiisa kusoo wariyey ibnu khusaymana waa saxiixiyey xaakimna calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixiyey yani dahabi tacaqub buu ku sameeyey oo waxau ihi ninka caamire ku jira yani in badani waa daciifisay qaarna waa quweeyeen yani bukhaarina kuma ixtijaajin marka waxa weeye calaa shardihimaa buu ku khilaafay laakin waxa weeye ma ifsaxin xadiidka wuxuu ka qabo ma saxiix ba mise waa daciif agtiisa taas muu caddaynin xaafid ibnu xajarna diraayada waxau yihi isnaadkiisu waa saxiix sidaas yada ayuu diraayada ku yidhi albani waxa uu ka odhanaya tanoolminaha sanadkiisu waa xasan ayuu ku odhanaya weliba waxa uu yihi albani shaahid kalena waa leeyaho xadiiska abitalqin lagu soo wariyey oo duulaabi markaysagaa kitaabuulkunaa uu kusoo markaysagaa wariyey bisanadin saxiix yacni mundirina waa quweeyey xaafid ibnu xajarna waa quweeyey tamaamulminaha ayuu saa ku odhanaya tamaamulminaha ayuu sidaas iyadaa ku odhanaya marka calaa kulli xaal xadiiska waxa weeye ku soo arooray in jihaadku markaa yani xajku inuu yahay markaa jihaad inuu yahay xajku inuu jihaad yahay waa xadiis saxiixa weeyi sidaas aawadeed qowlkaas ahlu cilmiga qaarkoodna waa arjaxeen waana sida marka waxa weeyaan yani albani laftiisu waa sida marka uu arjaxayo oo uu leeyahay waxa weeye sida sawaabka ayo waa in yani saamigii lagu isticmaali karo fii sabiili illah xataa xajka lagu isticmaali karo ibnu khusayma laftiisu markaysaa marka waa u baabaystay kitaabkiisa oo isaguna waxa weeye inuu xajku fii sabiili illahi ka mid yahay oo sahmigii fii sabiili illahi in loo isticmaali karo qof marka yani aan yani xaj u baahan yani xajisiinta la xajisiinayo faqiira in marka fii sabiili illahi sahmigiisii loo isticmaali karo ayaa marka waxa weeye baab noocaas oo kale ah ayuu markaa yani ibnu khusayma laftiisu marka uu baabaysanaya abilaas markaa saxaabiga la yidhahda laftiisa waxaa laga soo naqliyey oo ibnu khusayme iyo kasoo wariyeen imaam axmed iyo inuu yidhi markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uuna saaray markaa geel geelii markaa zakada ka mida oo markaa yacni aan xoog badnayn ayuu xajka noo saaray rasuulku sala allahu alayh wasalam ibnu khusaymana waxa weeye waa saxiixinaya sanadkiisa waxaa markaa ku jira yacni maxamed ibnu isxaaq baa markaa ku jira laakiin albani waxa uu tilmaamayaa yacni dariiqa ibnu khusaymaha ba cancaneeye yani dariiqa marka imaam axmed labadeeda dariiq laba dariiqa uu kusoo wariyey imaam axmed mid ahaan inuu markaa yacni tasriixinayo taxdiid inuu markaa waxaweye uga warramay marka albani laftiisuna sanadkiisa waa taxsiininaya marka calaa kulli xaal culamada qaarkood sidaas iyadaa bay uga daliishadeen oo ay yidhaahdeen yacni xajkii waa loo isticmaali karaa oo isaga laftiisu waa fii sabiili illah waana sida sheekh yani markaa taqyaddiin ibnu taymiya uu marka waxa weeye arjaxo weeyaan marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaas oo weliba marka la isku khilaafsan yahay oo bacdu ahlicilmi ay diidan yihiin oo ay leeyihiin waxa weeye fii sabiili illaahi waxaa looga jeedaa bimacnaa waa taaco waa khayr baa markaysagaa laga tilmaamayaa laakiin macnihii khaaska ah ee fii sabiilillahi loo isticmaali jiray meesha kama cadda yacni marka cudurdaarka marka waxa weeye in awrka la saara iyo wax lamida loo banaynta loo banaynayaana waxa marka ay tahay in lagu bixin karaba zakadii dee waxa weeye marka waxa weye ma sheegin oo markaa kuma cadda adigu calaa kulli xaal kaasay ishkaalaad ku keenaan culamada qaarkood ayaa jira laakiin sawaabku waxay tahay in xajka loo isticmaali karo yacni markaa saamigii fii sabiili illah in xajka loo isticmaali karo ayaa sawaabku yahay ama ma loo isticmaali karaa waxyaalaha kale ee khayrka ah sida masaajidda iyo waxa la midka ah zakadii ma lagu dhisi karaa masalada noocaasa khilaaf baa ku jira laakiin sawaabku waxa uu yahay oo raajixu yahay inaan markaa sekadii lagu dhisi karin masaajidda sekadii inaan masaajidda lagu dhisi karin qowlkaasaa waxa uu yahay arjaxu alaqwaal qowlasha kuwa ka ugu raajaxsan weeyaan waxaana marka waxa weye laga qaadanaya inuu qowlkaasi ugu raajaxsan yahay waa midii asnaafta sekada la siinayo waxa weeye waa la tiriyey sideed nooc ayaa markaa lagu tilmaamay hadday fii sabiilillaahi wada koobayso yacni wax alla wixii taaca iyo khayr lagu bixiyo hadday markaa shamlinayso dee waxa weeye xasriga la tacdaadiyey ee la tiriyey yacni sideedda nooc yacni faa'iido gaara yeelan maayo ee waxay noqon lahayd in la yidhaahdo un yacni marka waxa weeye inama asadaqaatu fii sabiili illah haddii taacada iyo khayrkao dham iska soo gudagelayo fii sabiili illah yacni xasrigii markaa lagu koobaayey asnaaf mucayana meesha waa ka baxaya waxaanu iska noqonaya waxa weeye in khayr oo dhan lagu bixin karo ayuu markaa iska noqonaya taasi waa mid waa midda labaade yacni salafkii axad lagama haya baa la yidhi yacni markaa sida sheikhulalbani ba waqtiyada qaarkood uu tilmaamay axad salafkii ka mida oo yidhi waxa weeye zakada khayr oo dhan waa lagu bixin karaa axad salafkii ka mid oo sidaa yidhina lama hayo marka qowlkaasina waxa uu yahay yacni in la camimo la yidhahdo khayr oo dhan baa lagu bixin karaa zakada qowl waxa weeye aan markaa salafkii laga haynin oo khalafka qaarkood iyo muta'akhiriinta qaarkood ay la yimaadeen weeyaan way jiraan asnaaf culammada qaarkood ay banneeyeen oo salafkii ka mida sida xajka iyo cumrada iyo dalabulcilmiga iyo ashyaada noocaas oo kalea yacni waa jiraan laakiin wax camimay oo markaa salafkii ka mida oo yidhi waxa weeye khayr oo dhan baa lagu bixin karaa wax allo wixii taaco ah ee khayr ah dhammaanteed waa lagu bixin karaa waxa weeye zakada wax sidaas u camimay ma jiraan ee muta'akhiriinta qaarkood ayuunbaa la yimi marka waxa weeye fahamka salafkana in lagu taqayudo nusuusta fahamka la fahmayo in markaa lagu yani markaa iyada lagu xidhmo oo aan markaa laga gudbin waajibkuna waa sidaas iyadaa weeye waayo waa waddadii markaa mu'miniinta siday markaa salafku ku tageen in la khilaafa ma aha waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masiira marka waxaa laynoo sheegay in waxa weeye cidda markaa yacni mu'miniintii markaa dariiqooda inaan la khilaafayn ee la raacayo sidaas iyadaa inay waajib tahay baa laynoogu tilmaamo waciid iyo goodi baa ku yimi khilaafka la khilaafo sidaas iyada ah waciid iyo goodi ayaa markaa sidaas ugu yimi marka calaa kulli xaal yacni markaa sekada yacni laguma dhisi karo markaa masaajidda iyo saas iyadaa laguma dhisi karo waxay tahay sawaabku inaan markaa lagu dhisi karin yani waxyaalaha masaalix alcaama iyo wax la mid ah inaan markaa lagu bixin karin sawaabku waa caynkaas yadaa weeye wallahu aclam